بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan ku jirnaa xadiidkii riyaadu saalixiinka baabu nahyi can tacdiibi alcabdi waaddaabati waalmar'ati waalwalad wagayri idmin sharciyin isagoo la iska reebo in muxuu ahay khaadimkaaga iyo neefka daabadee aada saaran tahay iyo xaaskaaga iyo ilmahaaga in la cadaabo bigayri idnin sharciyin aw zaa'idin calaa qadri aladab wacan ibni cumar waxaa laga wariyey radia allaahu canhumaa ana anabiya sala allahu calayhi wasalam nabigii ilaahay qaali inuu yidhi man daraba ghulaaman qofkii ilmihiisa khaadimka a garaaco oo lahu isaga uu leeyahay xaddan qofkii xad ka oogo lam ya-tihi xaddaasoon uusan la imaanin ow latamahu oo dharbaaxa fa inna kafaaratahu kaa waxa uu sameeyey dembigii ka dhashay waxaa ka kafaara gudi kara an yuctiqahu inuu xoreeyo rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wacan hishaam ibni xakiim ibni xisaam waxaa laga wariyey radia allahu canhuma annahu hishaam ibni xakiim mara inuu maray bishaam meesha shaam la yidhaahdo calaa unaasin dad buu maray oo min al anbaati kuwa oo beeraleyda ah oo muxuu ahay kolkaa gaalada ahaa min al anbaat waqad uqiimuu fi shamsi iyagoo qoraxda la fidhfidhiisiiyey ayuu maray wa suba calaa ru'uusihim zayd madaxoodana lagu shubay saliid si ay ugu dhegto qoraxda fa qaala wuxuu yidhi maa haadaa kani muxuu yahay qiila waxaa la yidhi yucadabuuna waa la cadaabayaa fil kharaaji kharaajkii wixii oo laga qaadi jiray beeraha iyo gaaladii iyo jizyadii ayay muxuu ahaay ayaa loo cadaabayaa wa fii riwaayatin riwaayo kale waxay ahayd xubisuu waa la xabaasayoo fil jizyati jizyada daraaddeed baa loo xidhxidhay fa qaala hishaam wuxuu yidhi ashhadu waxaan ka markhaati ahay la samictu inaan maqlay wuu dhaaranaya aada buu uga xumaaday rasuula allahi sala allahu caley wasalam ilaan waxaasi diin ma ahayd wakaadrubaba waxaa weeye diintii ilaahay waa lagu tuntay saaad u arkayso waxaa weeye inii ashhadu waxaan markhaati ka ahay la samictu rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay inaan maqlay oo yaquulu odhanayo ina allaha alla yucadibu aladiina kuwii woo cadaabaa yucadibuuna annaasa dadka cadaabayo fi dunyaa kuwa ku cadaabayo ilaahay isaguna aakhiru ku cadaabi doonaayo abaalkooda aakhiraa laga goyn doonaa fa dakhala cala alamiiri amiirkiibuu u sheegay oo meeshaa xukumayay fa dakhala cala alamiiri fa xadatahu wuu u galay ninkaa hishaam ibni xakiima maxaayl waxaa diinta ayay ceebaynaysaa wasakhaynaysaa waxa ay ku kaceen fa dakhala cala alamiiri fa xadatahu wuu u sheegay fa amara amiirkiina wuxuu faray bihim iyagii fakhulluu sabiilahum waa la sii daayay markaa faraha ayaa laga qaaday turikuu min alcadaabi cadaabkii waa laga daayay markii hore dadkii umarada iyo madaxdana saasay diinta ugu dheganuglaayeen culimadana sidaasay diinta iyo dadweynaha ugu danqanayeen oo wax diinta khilaafsan hadday arkaan ilaa ay wax ka qabtaan ayna u joogsan jirin rawaahu muslimun baan weri an anmaat anbaat waxaan la yidhina alfallaaxuuna kuwa beeraleyda oo min alcajami aan carab ahayn weeye wa can ibni cabaasin waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma cabdulaahi ibni cabaas yaabiiba allaha ka raadi noqday qaala inuu yidhi ra-aa rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu arkay ximaaran dameer oo marsuumul wejhi wejiga laga sumaday fa ankara daalika wuu diidayoo wuu inkiro fa qaala wuxuu yidhi wallaahi waxaa weeye wuxuu yihi nabiga wallaahi laa usamihi ilaa aqsaa shayin min alwejhi maxay ha sumadeynina ilaa aqsaa shayin min alwejhi meesha wejiga ugu fog ma ogiye wa amara wuu faray biximaarii waxaa weeye dameerkiisii ayuu ayuu faray nabiga su- muxuu ahaaye fakawaa wuu wuu gubay fii jacaaratayhi waxaa weeye dhinaca oo oo barida ayaa laga gubay oo xawla duburi dabada u dhow fa huwa awalu man kawal waxaawe jaaciratayni qof gubay buu ugu horeeyey rawaahu muslim aljaacirataani waxaa loo jeedaa naaxiyatulwarakayni xagga barida meel u dhow muxuu ahay u dhow xawla duburi dabada agteeda ah ayaa loo jeedaa faqaala wuxuu ihi "Laa- wallaahi laa asmihu ilaa aqsaa shayin min alwajhi waxaa weeye meel ugu fog wejiga meelaan ahayn mar dambe uma noqonayo wa canhu cab- ibni cabaas waxaa laga wariyey ana anabiya sala allahu calayhi wasalam nabiga ilaahay mara inuu maray calayhi ximaarun dameer baa waray qad wusima laga gubay oo laga sumadeeyey fii wajhi wejigiisa faqaala wuxuu yihi lacana allaahu alla ha lacnado oo naxariistiisa ha ka fogeeyo alladii kii wasamahu sumaday oo wejiga ka sumaday rawaahu waxaa wariyey muslim wa fii riwaayatin riwaayo ka waxay ahayd oo limuslimin u sugnaatay aydan nahaa wuu reebay rasuulullaahi sala allahu caleyhi wasalam can idarbi fi lwajhi wejiga in lagu- laga- lagu lagu dhufto xoolaha iyo dadka iyo kulli iyo wa can ilwasmi in laga sumadeeyo laga calaamadeeyo fi lwajhi wejiga baabu tacdii- taxriimi tacdiibi binnaari fii kulli xa- xayawaan xata alqumlatu iyo wa naxwiha baabu taxriimi tacdiibi in la isku cadaabo inay xaaraam tahay baabkeedi weeye binnaari in dab wax lagu cadaabo fii kulli xayawaanin xayawaan oo dhan xata alqumlatu injirtiina ha ahaatee iyo wa naxwiha wixii la mid ah can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi bacahanaa rasuulu llaahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulkii ilaahi baa na bixiyey oo na diray fii bachin dirid buu na diray fa qaala wuxuu yidhi in wajadtum haddii aad heshaan waa markii maka la furay in wajadtum haddaad heshaan fulaanan wa fulaanan laba nin lirajulayni laba nin oo min qurayshin quraysh ah samaahumaa uu magacaabay nabigu fa axriquuhumaa labadaa nin hala gubo binnaari dab ha lagu gubo uma markaa kabacdigeed yuqaala rasuulu llaahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi xiina aradna alkhuruuja markaan baxno inaan markaan inaan baxno doonay yu- wuxuu yidhi wuxuu yidhi innii anigu kuntu waxaan ahaa aamartuku waxaa weye amartukum inaan idin faray waxaan idin faray an taxriquu fulaanan hebel iyo wa fulaanan hebel inaad gubtaan ood naar ku gubtaan baan idin faray wa ina annaara naartuna laa yucadibu kuma cadaabo bihaa naarta ila allah allihii naarta abuuray unbaa wax ku cadaabo fa in wajadtumuuha fain wajadtumuuhumaa haddaad labadii nin heshaan marka xadiidkii awalkiisii aakhirkiisaa naskhay faqtuluuhumaa dila ee waxbana ha- ha- ha gubina faqtuluuhumaa dila rawaahu lbukhaariy baa xadiidkaa wariyey wacan ibni mascuud waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi kunnaa waxaan ahayn maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baan la soconnay fii safarin safar baa nabiga la soconnay fantalaqa wuu tegay lixaajatihi inuu soo xaajo guto ayuu oo muxuu ahay ayuu aaday nabigu fara-aynaa waxaan aragnay xumaratan waxaa weye bahasha xumarada la yidhaahdo waa waxaa xumaro waan arki doonaa isagaa in xumaratan xumaro ayuu arkay macahaa iyada ay farkhataan farkha- farkhaani ay laba ilmood ay haysato fa akhadnaa waxaan qaadnay farkhayhaa labadii ilmood baan ka qaadanay farkhad waa markay ay- ay ukunta intay jebiso ay ka soo baxaan weeye fa akhadnaa waxaan qaadnay farkhayhimaa labadoodii yaa- ilmood baan ka qaadnay fa jaa-at alxumaratu xumaradii waxay guda gashay inay tacrishu ay nagu dul wareegayso tacrishu wuxuu ula jeedaa tartaficu wa tudallilu bijanaaxayha marna hadda way ka cabsana marna way soo dhowaan marna way fogaan marna way soo dhowaan marna way soo way so- fogaanaysaa tucarishu inayna dul heeba- heebayso فجاء النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي wuu yimid xaajadiisii wuu ka yimid faqaala wuxuu ihi man fajaca yaa tani ka argagixiyey haadihi tan biwaladihaa rudduuhaa u celiya waladahaa ilmaheedi ilayhaa iyada u celiya wa ra'aa nabigu wuu arkay calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye qaryata namlin quraanjo tuuladeed ayuu arkay yacnaa godadkeedi iyo meeshii xaraqnaaha aanu gubnay faqaala wuxuu ihi nabigu man xaraqa haadihi tanna yaa gubay qulnaa waxaa ihi naxnu qaala wuxuu ihi nabigeena innahu laa yambaqii ma habboona an yucadiba inuu ku cadaabo binnaari ilaa rabu nnaari naarta rabbigeeda ma ogiye rawaahu abu daawuud baa wariyey biisnaadin saxiixin buu ku wariyey qowluhu wuxuu yidhi qarya qaryatu namlin uu yidhi macnaahu mowdica namli quraanjada meesheedii weeye maca namli oo ay iyadiina ku jirto godka ay qodatay weeye baabu taxriimi matli lghaniyi bixaqi talabihi bixaqi talabi saaxibihi baabu taxriimi matli lghaniyi qofka waxhaysta ee maalqabeenka inuu meermeeriyo waa xaaraam bixaqin xaq inuu meermeeriyo talabahu saaxibuhu qofkii lahaa uu dalbay wax wuu haystaa wuu iska bixin karaa wixii aada iga qabtay iyo wixii aada iga haysay isii baa la yiri inuu markaa meermeeriyo oo beri igu soo noqo maya hadda weli ma haya haddana beri soo noqo u yidhaahda xaaraam weeye taasi qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina allaha alle ya'murukum wuxuu idin farayaa an tu-adduu inaad gudataan alamaanaati ilaa ahlihaa dadkii lahaa inaad u gudataan ayuu idin farayaa wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay qaala inuu yidhi matlu lghaniyi ninka waxaa maalqabeenka ah inuu meermeeriyo dulmun waa gardaro weeye wa idaa utbica haddii la raacsiiyo axadukum midkiina calaa malii'in mid buuxa falyatbac ha raaco muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa xadiidkaa wariyey macnaa utbica waxaa loo jeedaa uxiila marka wax la yidhaahda baab dhan oo lagu yaqaano fiqhiga oo muxaal iyo muxaalo calayhi iyo la yidhaahdo oo waxaa weeye ninba qofbaa qof deyn ka qaba qofka deynta qabana ku kalaa kasii qaba marka deyntii adiga aada qofka ka qabtay yaa waxaad odhanaysaa muxuu ahaayey hebel baan kugu wareejiyey hebelkaa uu kugu wareejinayo hadduu kol nin fiicanoo ammaano layahay xoolana uu leeyahay waa inaad aqbashaa deynta aniga aan kugu lahaa hebel baa iga qaba ana deyn intaa la ege orodoo ka qaada hadduu ku yidhaahdo waa inaad yeeshaa kaasuu xadiidku ka sheekaynayaa baabu karaahiyati cawdati alinsaani insaanka inuu ku noqdo waa karaaho fii hibatin wax uu hibeeyey oo uu bixiyey waxaa weeyaan lam yusallimha uusan weli u salliminano u dhiibin ila almawhuubi lahu kii loo hibeeyey uusan weli siinin wa fii hibatin hibo wahabahaa uu hibeeyey oo siismo uu siiyey liwaladihi ilmihiisii wa sallamahaa uuna farta ka saaray ow lam yusallimhaa uusan weli uusan u dhiibin iyo wa karaahata shiraa'ihi shay inuu iibsado wa shiraa'ihi shay-an inuu wax iibsado tasadaqa bihi uu ku sadaqaystay min alladii kii inuu ka iibsado tasadaqa calayhi uu ku sadaqaystay ow akhrajahu uu bixiyey can sakaatin sakaa xoola aad u bixisay oo la iibinaya inaad haddana soo iibsato ow kafaaratin xoola aad kafaaro u bixisay oo la iibinaya inaad haddana soo iibsatahay taasina waxaa weeye xaaraan ma ahee baabkan oo dhan waa karaaho iyo wa naxwihaa wixii la mida walaa ba'sa dhib ma leh bishiraa'ihi inuu ka gato min shaksin aakhara qof kale oo saddexaad oo qadintaqale ilayhi wixii adigu aada bixisay markuu adeeg kaa wareegay qofkii aada siisay yaa qof buu ka sii gatay qofkaas muxuu ahay inaad adiguna ka iibsato taa iyada dhib male qadintaqale ilayhi uu u wareegay وcan ibni cabaasin waxaa laga wariyey radi allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay qaala inuu yidhi alladii kii yacuudu ku noqonayo fii hibatii wixii uu hibeeye oo bixiyey kalkalbi ey oo kaleeta weeye oo yarjicu ku noqonayo fii qay'ihi mantagiisii ey intuu mantagay mantagiisii haddana dib u sii cunayo yuu la mid yahay qofka wixii uu hadiyeeyey oo hibeeyey gadaal ugu noqonayo muttafaqun calayhi xadiidka muslim iyo bukhaari ayaa isku waafaqay muslim iyo bukhaari baa isku waafaqay wa fii riwaayatin waxay ahayd mathalu ladii kii tusaalihiisa yarjicu ku noqonayo fii sadaqatihi sadaqadiisa dib ugu noqonayo wuxuu la mid yahay wuxuu la mid yahay ka mathali lkelbi ey oo kaleeto weye kelbiga maxaa weeye oo kaleeto weeye waa eyga oo kaleeto kaasoo yaqiicu mantagayo tuma yacuudu fii qay'ihi mantagiisa ku noqonayo oo markaa fa yaakuluhu cunayo wa fii riwaayatin riwaayo kale waxay ahayd alqaa'idu kan ku noqonayo fii hibatihi wixii uu hadiyeeyey kalcaa'idi kii ku noqday weeye oo kaleeto fii qay'ihi mantagiisa ku noqday wa can cumar ibni alkhadaab waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi xamaltu waan sadaqaystay calaa farasin faras baan sadaqaystay fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa in lagu jihaado ayaan u bixiyey fa adaacahu wuu lumiyey alladii kii kaana cindahu aan u dhiibay inuu ku jihaado aan ugu dhiibay ayaa adaacahu wuu iska tuuray baa laga wadaa adaacuhda fa adaacahu aladii kaana cindahu kii markaasu wuuba gadayba lacag yar buu iskaga tuuray fa aradtu waxaan doonay an ashtariyahu inaan faraskaygii aan soo ceshado oon soo gato wa danantu waxaan maleeyey annahu yabiicuhu inuu rabo inuu ku tuuro biruqsin rakhiis inuu ku tuuro fasa'altu nabiya nabigaan weydiiyey sala allahu calayhi wasalam nabiga faraskaas oo aan sadaqaystoon jidka ilaahay ku sadaqaystay ninkii aan ku sadaqaystayna inuu waxyar ku tuuro uu rabo inaan dib u soo ceshado oon gato bal ka waran fa qaala wuxuu yidhi laa tashtarihi ha gadanin walaa tacud hana u noqonin fii sadaqatika sadaqadaada ha u noqonin wain actaakahu haddii wain actaakahu ha ku siiyo bidirhamin dirhamna ha kaa siiye maxaa yeelay fa ina alcaa'ida kan ku noqonayo fii sadaqatihi sadaqadii uu la baxay kalcaa'idi kuku noqonayuu la mid yahay fii qay'ihi mantagiisa muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa xadiidkaa wariyey qowluhu xamaltu calaa farasin fii sabiilillaahi uu yidhi xamaltu waan xambaaray calaa farasin fii sabiilillahi macnahu waxaa weeye tasadaqtu bihi waxaan ku sadaqaystay calaa bacdi almujaahidiin kuwa dajihaadaya qaar ka mid a ayaan ku sadaqaystay ayuu ka wadaa baabu ta'kiidi taxriimi maali yatiim agoonka maalkiisa inuu xaaraam yahay oo aada loo arkeeyo baabkiisii weeye qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa ya'kuluuna cunayo amwaala alyataama cunid kelima ahee sidii rababa uun waxaa weeye ku tasarufayo oo ku maamulanayo ina aladiina kuwa ya'kuluuna cunayo amwaala alyataama agoonta maalkeeda dulman gardaro inamaa in kalema ya'kuluuna waxay cunayaan fii butuunihim calooshada dhexdeeda naaran naar bay ku cunayaan waseyaslowna wayna gelayaan saciiran naar ololeyso ayay gelayaan wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa taqrabuu ha u dhowaanina maala alyatiimi agoonka maalkiisa ha u dhowaanina ilaa bilatii tii ma ogiye hiya axsanu wanaag badan walaa taqrabuu ha u dhowaanina maala alyatiimi agoonka maalkiisii ilaa bilatii tii ma ogiye hiya axsanu wanaag badan wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wayas'aluunaka way ku weydiinayaan can ilyataama aayaddan markay ku saamoobeen yay haddana dhinac isa ka mariyeen xoolihii agoonta oo ay u weelduween wayas'aluuna waxaa weeye way ku weydiinayaan asxaabtii canilyataama agoonta ayay ku weydiinayaan qul waxaad ku tidhaahdaa islaaxun in la wanaajiyo lahum iyaga yaa khayrun khayr badan wa in tukhaalituuhum haddii aad isku dhex darsataan wixiinni fa ikhwaanukum walaalihiin weeye eh waxba ha fogeenna isku dhex darsada wallaahu ilaahina yaclamu lmufsida kan wax fasahaadinaya wuu og yahay min almuslixi kan wanaajinayo ilaahay labadaa wuu kala og yahay wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu can innabiyi nabigeena wuxuu ka wariyey sala allahu caleyh wasalama qaala nabigu inuu yidhi ijtanib uu ka fogaada asabca toddobada almuubiqaati ee wax halaagto qaaluu waxay yidhahaan yaa rasuula allaahi wamaa hunna toddobada wax halaagta maxay yihiin qaala wuxuu yidhi ashirku billaahi ilaahay oo loo shariig yeelo iyo wasixru isagoo wax la sixro iyo wa qatlu nnafsi nafti oo la dilo allatii naftiyo xarama allaahu xarama allaahu ilaahay uu xarimay ilaa bilxaqi xaq in lagu muxuu ahaaye dilo ma ogiya xaqana nabigeena inoo sheegay waa qofkii muxuu ahaaye zinaystay isagoo hadda ka hor wax guursaday iyo qofkii qisaas qof kale loo dilo iyo qofkii diinta ilaahay ka ridoobo iyo wa aklu ribaa ribada oo la cuno korsaarta iyo wa aklu maalalyatiimi agoonka maalkiisa oo la cuno iyo watawalli iyadoo la cararo yowma zaxfi marka labada ciidamood ay isku soo gurguurtaan oy kulmaan kuwa muslimiinta iyo gaalada qofkii muslim oo cararo isagana kabaa'irta ayuu ka mid yahay wa qadfu lmuxsinaati muxsinaadka gabdhaha dhowrsoone cafiifaadka ah oo la qadfo oo caayo oo zine iyo wax lagu sheego weeye almu'minaati ee mu'minaadka ah alkhaafilaati oo waxaa la sheegayaba waxaa weeye xogmoog ohon waxba ka ogeen muttafaqun caleyhi xadiid korkiisa bukhaariyo muslim baa isku waafaqay almuubiqaatu waxaa loo jeedaa almuhlikaatu kuwa waxhalaagaa loo jeedaa baabu takhliidi taxriimi ribaa ribada oo korsaarta ah xaaraamnimadeedu aada iyo aada loo adkeeyey baabkeedii weeye qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi alladiina kuwa ya'kuluuna cunayo alribaa ribada korsaarka cunayo laa yaquumuuna ma istaagayaan qabrigooda kama kaci karaan ilaa kamaa sidii inay u istaagaan ma ogiyey yaquumu uu u istaago ilaa kamaa sidii inay istaagaan ma oga yaquumu istaago alladii kii yatakhabatuhu shaytaanu shaydaanka uu derderay jinni uu ku dhacay min almasi uu taabtay oo shaydaan uu derderay daalika kaas oo ay kici waayeen waan arki doonaa axaadiistana eh biannahum bisababi annahum iyagu qaaluu waxaybay yidhaahdeen inama albeycu ganacsigu mithlu ribaa korsaarka unbuuba la mid yahay beentood weeye ilaahay wuxuu yihi wa axalla allaahu lbeyca ilaahay beyca iyo ganacsiga wuu wuu baneeyeyoo waa qof ogol inuu wax faa-iiday inuu wax khasaaro labadaba ogol laakiin korsaarku isagu waxaa la yidhaha ma khasaare ayaa la yidhahaa sidaasaa loo xarimayoo dad dhiigood inuu cabo ayuu doonayaa xarama riba ribadana ilaahay wuu xarimay korsaarka faman jaa-ahu qofkuu u yimaado mawcidatun wacdi min rabbii xagga rabbigiisa oo fantahaa reebtoomo falahu wuxuu leeyahay maa salafa wixii hormaray wa amruhu amarkiisina ila allaahi ilaahay baa qofkii ka joogsada markii uu qur-aanka soo degay oo ribadii la xarimay qofkii iska daayay falahu maa salafa hadda ka hor wixii uu kusoo macaamulooday iyo waxaasoo dhan waa loo dembi dhaafayo xoolahaasna lagama soo celinayo waxaa weeye falahu maa salafa wa amruhu amarkiisana ila allaahi ilaahay baa loo bandhigayaa waman caada qofkii korsaarka inuu ku mucaamuloodo ku noqdo markii aayaduhu soo degeen iyo axaadiista oo la xarimay kadib fa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaari naarta asxaabteeda weeyo hum iyaga fiihaa naartaas ayay khaaliduuna ku waarayaan yamxaqu llaahu ilaahay wuu tirtiraa alribaa waxyaabaha korsaarta barakada ayuu ka qaadaa ilaahay adduunyada dhexdeeda iyo aakharadaba wa yurbi wuu kobciyaa ilaahay oo wuu weyneeyaa oo wuu badiyaa alsadaqaati sadaqada ilaa qowlihi tacaala laga gaaro yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii alliya nabigiisa rumeeyow ittaqu llaaha ilaahay ka cabsada oo wadaruu ka taga maa baqiya wixii soo hadhay oo min arriba riba ah korsaara ka taga wa ama alaxaadiidu axaadiistu fa kahiiratun fi saxiixi xadiidka saxiixa wuu badan yahay mashhuuratun waana la yaqaanaa minhaa waxaa ka mid a xadiidu abu hurayrata asaabiq fi lbaabi qablahu baabkii hadda aan soo maray oo muxuu ahay sabculmuubiqaadka ka fogaada ahaa waxaa ka mid ahaa wa aklu ribaa ayaa ku jiray kaasaa ka mid ah wa can ibni mascuud waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi lacana rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay wuu lacnaday aakilu ribaa ribada kan cunaya wuu lacnaday iyo wa muukilahu kan loo wakaasha ee wuxuu ahay ku macaamuloonayo oo oo uu ninkii oo ribada cunaya uu wakiishay rawaahu muslimun baa wariyey zaada tirmidi wuxuu wariyey iyo wakayruhu iyo wa shaahidayhi labada ka markhaati kacayo marka wax laga kala gadanayo iyo wa kaatibahu kan wax u kala qorayo baabu taxriimi ariyaai istustus wax la yidhaahdo oo camalkii aada ilaahay daraaddii u samaynaysay un aada istustuso ha lagaa arkiyo ha lagaa maqlo un aada markaa aada u samaynayso kaasuu baab u yahay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa umiruu lama farin ilaa liyacbudu llaha ilaahay caabuda unbaa la faray mukhlisiina dinkoo u saafi yeelayo alle lahu isaga addiina hogaansanka idinkoo u saafi yeelayo mukhlisiina lahu ddiina waxaa weeye hogaansanka xunafaa'a idinka oo toosan oo muxuu ahaayey diinta ilaahay ku toosan taasaa la faray xunafaa'a idinkoo diinta ilaahay ku toosan ilaahay caabuda unbaa la faray kuwa ahlu kitaabka ah ee ambiyada ilaahay u kala eexanaya oo qaarna rumaynaya qaarna beeninayo sidaas laguma ogeyn wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laa tubtiluu ha burinina acmaa sadaqaatikum sadaqadiinna ha iska burinina ayuu ilaahay yidhi subxaana wa tacaalaa bilmanni sheegsheegid iyo wal-adaa dhib kaladii kioo kale yunfiqu bixinayo maalahu xoolihiisa ri'aa'a annaasi dadka si uu isu tustuso ayuu u bixinayaa wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yuraa'uuna annaasa munaafiqiintii dadka ayay istusaan walaa yadkuruuna allaaha ilaahayna ma xusayaan ilaa qaliilan waxyar ma ogiye wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu allaha ka raad noqda abi hureyre eh qaala inuu yidhi qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay baan maqloo yaquulu odhanayo qaala qaala allaahu ilaah xadiis qudsi wuxuu ku yidhi ana anigu aqna shurakaa'i shurakada kan ugu qanisan oo ugu tanaadsan baana cani shirki in wax laina wanaajiyo man camila qofkii camal falo camalan camal oo ashraka fiihi uu macay hayri oo cid kale ila wanaajiyo taragtuhu waan u dhaafayaa iyo wa shirkahu shirkigiisii wuxuu ila wanaajiyeyba kii la iigu sharig yeelaan u dhaafayaa rawaahu muslim baa wariyey wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam halka